magaalada gaarisa ayaa ku dhowaa soddon ka mid a shaqaalaha dowladda hoose laga ceriyey hawshii ay u hayeen magaaladaasi iyadoo lala xidhiidhinayo rabshadihii ka dhacay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyiga bari kenya doqa magaalada gaarisa ismaaciil maxamed garaad ayaa sheegay in go-aanka eryadaasi uu ka dambeeyo guddoomiyaha gobolka waqooyiga bari isagoo sheegay inuu isagu arrintaasi ka soo horjeedo dhinaca kale waxaa gaarisa laga joojiyey bixinta kaararka aqoonsiga ee la siiyo dadka haysta dhalashada kenya wariyaheena falastiin axmed imaan oo istuudiya hela joogta ayaa goo dhoweyd qadka telefoonka kula xidhiidhay duqa magaalada gaarisa ismaaciil maxamed garaad qoriyow ugu horreyna waxay weydiisay sababta iyo cidda shaqada ka joojisay saraakiishaasi runtii taa iyada waxaan malaynayaa magaalada laba qayb bay leedahay xagga ammaanka waa qayb waxa weeye gobolka oo dhan qaybna maanta degmadan gaarisa ay uxilsaaran tahay degmadan gaarisa hadda xagga ninka uxil saarnaa macnaha ama dc-ga ka ah halkan warka ma hayo arrinkaas isaga barasabka ayaa maaragtay subixii shalayta aroortii u yeeray shal jaraa'id kadibna wuxuu u sheegay in maaragtay xil ka qaaday nimankaas saraakiisha dowladda hoose oo dowladda ah maaragtay jifafka loo aqaano marka arrinkaas iga khilaafa ka taagan maxaa yl districga warka ma hayaan laakiin provinska ayaa maaragtay ninka barasabka arrinka ayay sheegaya marka arrinka arrin maaragtay annaga haddaan nahay dowladda hoose iyo macal maaragtay district warka ma hayno arrintaasi waa mid ka maamul ahaan aad isku khilaafsan tihiin saraakiisha ama jeefiska mas-uuliyiinta xilka laga qaaday soo maha ha xilka qaadistaas iyada ee magaalada dhibaa ku dhacay waan ogsoonahay wadanka xoogaa dagaal baa ka jira oo sidaan ogsoonahay magaaladii militarigeena ilaa soomaaliya bay galeen xoogaa maarata dagaal baa wadanka ka jira laakiin ha ahaatee dhibaatooyinna way iska jiraan oo nimankii ayaga ah oo halka aan ugu tagnay ayaga naftooda way soo dagaaltamayaan oo waxyaalaha daqara iyo waxaad ka arkayso waa arrin maaragtay argudasho oon maaragtay ka dareemayno dhulka aan dagaalka kaga jirno marka haddii magaalada marka ay dhibaato ka dhacde maga magaalada waa la burburiyey hantideeda baa la gubay haddana ina saraakiishii magaalada joogtay oo ayagoo maaragtay dhibaatadan iyo dhibkan ku jireen oo maaragtay si wax looga qaban ha maaragtay dadaalkeeda ku jiraan ina maaragtay barasabka oo war ka haynin dhibaatada dhisriga ka jirta inuu maaragtay dadka ugu dhawo shaqaan ka joojiya arrinkaas anaga waxaan u aragnaa arrin ayay maaragtay loo fiirsanin arrin laga tashanin arrin ay maaragtay xadgudub iyo gadaro ku imaada dadkeena
dhinaca kale dowladdu waxay sheegtay inay dibdhis ku samayn doonto suuqii dhowaan gubtay islamarkaana ay jawaab ka bixin doonto wax hadda howla oo dibdhisa oo bilowda ama jawaab aad ku qanacdeen oo dhinaca dowladda ka timid ma jirtaa wallaahi hadda waxa dhankaas hadda nooga yimid ra-iisul wasaaraha ayaan soo booqday kadibna wuxuu yidhi maaragtay wasaaradda u xilsaaran maaragtay arrimaha macluumaadka oo maaragtay emergencyga ah ayaa waxay dhaheen ayuu maarata amray wasiirka inuu maado halkan shaqa qabto wasiir ku-xigeenka halkan imid waa lagu wareegay meelihii goobtii dhibka ka dhacay laakiin runtii way isku khilaafeen oo waxaa la yidhi lacag loo qoondiyey ama wasaaradda hadda ay special programs hadda ay haysa ma laha ilaa laankan marka waxay tiri haddii oo cabinetka ama golaha sare maarata wasiirada intay fadhiistaan oo wasaaradda qusayso maarata lacag soo qoondayso waxay tiri diyaar baa una inaan shaqada qaban lakiin haddaan taaganahay wax lacag aan hayna ma laha waxaa la sheegayaa in la joojiyo bixinta kaararka iyo aqoonsiga muwaadinnimada maxay taha sababta loo joojiyey bixinta kaararkaasi sababtaas iyada waxaan arkaynaa barasabka inuu maaragtay hanaaq ay ay golaha sare ee maaragtay dawladda halkan joogto inay hanaaq zaa'ida ka hayso soomaalida taas ahaan ay u arkaan inay soomaalida ay qaadanayso maaragtay kaararka ayaga reer soomaaliga maarata ay qaadanhayaan oo kuwa u goynahayana ay jifafka yihiin marka arrinkaas waxaan u aragnaa arrin hanaaqe maaragtay inay tahay oo ay u arkaan inay soomaalida ay maarata iscaawinayso oo jifafkana maarata ay u goynayaan marka arrinka hadda arkaysa jifafka shaqada laga istaajiya ama shaqada laga tiray ama maratay kaarkan i d-ga hadda la istaajinhayo waa arrin hanaaqe ay u arkaan inay maarata soomaalida iscaawinayso oo kaararka ay goosanayaan marka waa arrin hanaaqe laakiin hanaaq meeshan hawsha kuma soconayso wadanka annaga xaq baan leenahay xaquuqdii iyo xaq aan leenahay nin intuu salaada iska soo kaco xaqii annaga aan sharci ahaan lahayn iskama goyn karo been bu ka sheegay waxaa la sheegayaa in sababta loo joojiyo bixinta kaararka aqoonsiga muwaadinimada ay tahay in dad aan u dhalan kenya la siiyo kaararka ma jiraan horese ma idiin soo gaareen dacwooyinkaasi
de soomaalida had iyo jeerba maaragtay soomaalida soo burburtay waddankana in labaatan sano ka badan bay dad qaarkood joogeen marka waxaan rajaynaynaa dadka hadda labaatan sana jooga ilmaha halka ku dhasheen kala badi inay maratay sharciga qaateen way waa suurtagal maxaa yeele waad ogsoonta meel kastoo la joogo maraykanka meel kastaba meel haddaad maratay ku dhalatoo joogto xaquuqdii halkaasaad ku leedahay marka arrimo noocaasa fara badan way jiraan laakiin wax hadda kaas ahaan aan dhihi karo dad baa soomaaliya k b da halkan jooga oo kuura ka goostay kaarka identity cardka oo hadda annaga aan sixi karna ma laha laakiin hadda saad ogsoonta soomaaliya hadda soddon sanaa laga jooga intay burburtay dadki way dhex joogaan way nala degan yihiin ciyaalkooda halka ku koreen oo ku dhasheen marka dadka halka ku dhashay ee ku kore xaquuq bay kuleeyihin inay maarata la siiyo kaarka identity cardka laakiin dadka dadka hadda dadka kasii weyn oo hadda oo soomaaliya aniga aan garanayo kaar la siiyo ma laha ugu dambeyntii waxaa la sheegayaa in qof loo qabtay oo lala xiriirinayo weerarkii saddexda askari ee ka tirsan ciidamada milatariga lagu dilay baaritaanna uu socdo xaggee qofkaasi laga soo qabtay maxayse tahay dhalashadiisa wallaahi hadda qofkaas isaga hadda lasoo qabtay aniga ma sheegi karo haddii ka tegi wayse qof yay beliska qabteen oo yirhub buu iibinaaye macnaha waad ogta kallasa ka jirta dhanka kale tanariva marka hub loo keenaa jirto halkaa lagu iibinaaye marka nin kamid a jiray maarata dad hubkaas ka shaqaynayeen marka qolooyinka c a d-ga ama dabagalka ayay la xiriireen kadibna ninka isagaa waa la qabtay de ninka lahayo ee hadda dacwada ku socoto ama baaritaan ku socotona isaga yaan jecle duqa magaalada gaarisa ismaaciil maxamed garaad qoriyow oo isagoo jooga magaalada gaarisa qadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan oo stuudiyaha la joogta